إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يأتي الله فلا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين ما بعد فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة wuxuu fasal u yahay waqtiyaalka salaada ay karaahiya tahay karaahiyadan macnaa karaahiyatu taxriim waayo manaa waqtigaas salaad inaan la tukan karin sheikhu wuxuu yihi wa khamsatu awqaatin shan waqti laa yusallaa fiiha lama tukado salaad ilaa salaatan mooye lahaa sababun sabab leh macnaa sabab oo waxay u jeedaan mutaqadim ama muqtarin ah oo markaas maaragtay la xiriirta waqti ugu horeeya bacda salaati subxi salaad subax markii la tukado xataa tadluca shams ilaa qoraxda ay kasoo dhalato marka taasoo kale waxay yidhaahdaan waxay ku xiran tahay qofka asaga falkiisa macnaa hadduu salaada subax waqti hore ou tukado ilaa qoraxda ay kasoo dhalato ma uu tukan karo salaad laakiin hadduu salaadii xoogaa ou ta-akhiiriyo soo maaha oo salaad subax uusan tukanin kahor uusan tukano inkastoo axaadiis lafteeda caddaynayso oo fajarka haddii uu dhasho inaan maaragtay sunnada fajarka iyo salaad subax maana wax kale tukan karin wa cinda duluucihaa markii qoraxdu ay soo dhalanayso oo markaa ay soo dhalateen lama tukan karo xataa tatakaamala ilaa ay kaamil ka noqoto oo wa tartafica ay soo kor noqoto qadra rumxin waran intii la eg waran waa un laba mitr iyo wax ku dhow oo mitr iyo sideetan meelahaas qof uun mutawasit eerarkiisoo la egya marka taasina waxay yidhaahdaan waa ra-yul caynka qofku sidoo markaa ay u jeeda maahana xaqiiqada lama oga nacam laba waqti ma taha inkastoo hal waqtia laga dhigi karo waxaa la dhigi karaa bacda salaati subxi xataa tartafica shamsu qadar rumxin waa la dhihi karaa ilan waa isla wada xiriirtaa moogta laakiin hadda laba waqti u kala qaybiyey waida stawat qoraxdii haddii ay cirka ku dhex sugnaatana lama tukan karo saddex soomaa waqtigii saddexaad xataa tazuula ilaa ay ka zuusho macnaa dhinacay u badato oo dhinaca galbeedka ay aado wa bacda salaati alcasri salaada casrka haddii la tukadana lama tukan karo xataa taqruba shamsu ilaa qoraxda ay ka dhacdo marba casr haddii la tukado salaadi kama dambeyso wa cinda alguruubi waqtiga qoraxda marka ay dhacayso oo qoraxda ay baalka dhigatana lama tukan karo xataa yatakaamala guruubaha ilaa guruubkeeda oo kaamil ka noqdo marka asaga shan waqti uu ka dhigay laakiin saddexaa la isugu geyn karaa oo waxaa la dhihi karaa salaad subax markii la tukado ilaa qoraxdu ay soo dhalato qadr ruxun ay ka timaado iyo markay cinda zawaal ay tahay oo cinda alistiwaa ay tahay ilaa ay ka zuusho waxaa la dhihi karaa wa bacda alcasri xataa taqruba shamsu guruuban kaamila ilaa ay si fiican u dhacdana la dhihi karaa marka laakiin isagu shantii xoogaa waa kala googooy walidaalika xadiidka oo masaladan loo daliishado saddexaas waqti uu sheegayaa ma garad can cuqbata bni caamir radi allahu canhu qaal halaathu saacaatin kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yanhaana fiihi an nusalliya fiihinna wa an naqbura fiihinna mowtaana saddex saacadood macnaa saddex waqti rasuulku wuxuu naga reebi jiray inaan saddexdaas waqti aan tukanno ama ou mootadeena aan qabriyeyno oon qabri gelin macnaa aan la eegano wey laakiin ku-qabatay hadday noqoto oo meydkii waqti kale laga gaarsiin waayo berri intii loo dhigi lahaa waa la duugaya waa goormo xiina tadlucu shamsu qoraxda markay soo dhalinaysa baasiqatan xataa tartafica ma garata wa xiina yaquumu qaa'imu dahiira markuu istaago ma garata dahiirada qaa'imkeeda marka qaa'imada laba macno waa ku fasiraanoo neefka geel ahoo fadhiya qoraxda intuu u adkeysa waayo maaragtay ama hooskaasay ka wadaan qaa'imu dahiira ilaa hooska mar kale ama xagga u socdaa xagga usoo gurmaa hooskii markaa waa istaagaya meel u socda lama arko xataa tazuula ashamsu iyo waxiina tatalayafu shamsu lilguruub sax waaye isaga saddex waqti uu sheegay oo ah qoraxda markay soo dhalanaysay laakiin bacd salaas wixii ma uuna sheegin wuxuu kaloo sheegay markay qoraxdu ay tatay- tatadayafu shamsu lilguruub macnaa isu diyaarinayso u iilato ilaa limaada mina dayf waxaa laga keenay liannahu yamiilu ma garati eh ila lmudayif ayuu u iilanaya agtiisa gurigiisao kusoo leexanaysa war cidda nagu leexiso ma dhihi jirin haye marka qoraxduna markaas waa iilanaysaa soo maaha dayfka saasaa dayf loogu bixiy liannahu yamiilo ninkan kaloo u leexana gurigiisa iyo maaragtay naxariistiisa iyo ayuu usoo leexanaya alla un meel khayra nagu aadi waa labada waqtiyoo kale marka oo ka maqanna xadiidka abi saciid alkhudri aa sheege wuxuu dhahay oo saxeen ku yaala samictu rasuul la sal yaqul laa salaata bacda subxi xataa tadluca shams salaad subax markii la tukado ma jiro salaadi ilaa qoraxda ay ka dhalato walaa salaata bacda alcasri xataa taqiiba shams marka labada xadiidoo laysu geeyo oo sheeku kasoo qaata marka marka waqtigii subaxda markii la tukado ilaa qoraxda ay kasoo dhacdana waqti uu ka dhigay ka soo baxdo qoraxdu markay soo baxdo ilaa ay qadar rabxina waqti uu ka dhigay sidoo kale casirkiina ilaa salaada casirka ilaa qoraxdu ay baalka dhigatana waqti uu ka dhigay baalka markay dhigato dhinac ay godka gashato ilaa yatakaamul quruun dhinacuu ka dhigay axaadiitaasaa marka u daliil ah nacam salaada marka la diidaa culammadu marka waa isku khilaafaa waktiyaalkaa la nahiyey intaana horta aan khilaafka culimmada aanaan gelin sababta loo nahiyey waa maxay sababta loo nahiyey axaadiidtaa sheegaysa sababtoo nabigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam qoraxdu markay soo dhalanayso fa innahaa tadlacu beyna qarnay shaydaani saydaanaa geesaha saarta wa yusallii laha alkufaaru kufaarta tukado iyagoo qoraxda caabudaya laakiin shaydaanka ay caabudayaan soo maha markay dhacaysana shaydaana asaguna fa inaha taqru beyna qarnay shaydaan wa yusallaa lahu lkufaar waqtiga duhurkiina waxau uu ku sheegay xikmada nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi uma qsir xataa waxuu dhahay uma qsir fa ina jahannama tusjaru wa tuftaxu abwaabuha markay qoraxda ay dusha timaadana waa waqtigii jahanamo la shidaayo waa taas waa xigmo oo si mushaabahada gaalada aan la shabihin waa meesha ibnu taymiya uu ka yiraahdo xataa qofku yuuna u qastin gaalada mushaabahadeeda inuu isu ekaysiiyo laakiin ayi mushaabaha walow isagii uu qastin lama ogolo sababtoo hadda qofka waktigaas tukanayo waxaa dhici karta inuusan maskaxiisaba kusoo dhicinba ama uusan maqlinba gaalada inay waktigaas ay sujuudaan maskaxiisana aysan kusoo dhicin laakiin maadaama waktigaas gaaladu ay sujuudaan si ayna qofka salaadiisii salaadii gaalada oo cibaadu shamsi cibaadu shaydaan aysan u ekaan ayaa laga dugay xigmadaasa ku jirta oo cadam mushaabahat alkufaar waa kitaabka iqdaau saraad mustaqiim axaadiid aada u usoo qaato waayo oo wuxuu leeyahay mushaabahada walow xataa qofka uusan ogeyn ama niyadiisaba aysan ku jirin waa laga eriyey inuu qofka uu gaalada isu ekaysiiyo xikmada ku jirtoo kalena waxay yidhaahdaan waxa la yidhaahdo cibaadada waxaa la rabaa intervaal in la dhexgeliyo qofka xoogaa la raaxaysiiyo nasiino istijmaamay dhahaan carabtu qofka inuu yar nasto sababtoo ah mar kasta salaada latad waxaa jira cibaadada ku maman oonba kala joojinayninba soo maaha marka waxaa la rabaa fataraadkaas xoogaa in marka ay raaxaysato hadhow iyadoo cibaadadii mushtaaq u ah oo maaragtay usoo hilowday markaas inay cibaadaysato taasna xigmadu labadaas way noqon karta oo marka cilmiga dalabka laga sheekeynayo ayay culimmadu soo qaataan inaan maaragtay duruusta aan aada la isu kor saarin haddii xataa darsiga markii lagu daaro sheikha inuu sheekooyin iyo xoogaa nin gabyaaya hadduu joogo iyo waaye araga inuu soo tuuro inuu yihahdo xoogaa ardada laga qosliyo maarata nukad iyo waxaas oo laakiin bannaan in loo keeno haddii kale bini aadamku waxawey waa daalaya nacam okay waxaa kaloo culimmadu isku khilaafaan waktigan salaada la nahiyey salaad kasta lama tukan karo miya tuqadaa lama tukan karo miya haddii xataa waqti qadaa uu ku soo galo oo matalan salaadii waa ka seexatay qoraxdii oo baal ka dhigataa soo toostay soo maa ama qoraxdii soo baxdaa salaadii subaxu soo toostay ma tukanee markaas mase waxaa weeye maaragtay waa dib dhigaysa oo waktigan karaahiyada oo xaaraamta oo kadib dhigaysa qaar waxay yidhaahdeen lama tukanayo sida axnaafta oo kale bal nabigu waxau dhaha calayhi salaatu wasalaam man adraka ragcatan qabla sala qabla duluuci ashamsi faqad adraka subxa waman adraka ragcatan qabla guruubi shamsi faqad adraka alcasr macnaa hal ragco qoraxdoo soo jeeda haddaad tukatid saddexdii ragcoo kalena qoraxdii oo dhacday aada tukatid salaadii aday kuu noqon haddaa intaa soo kacday hal ragca aada tukatid intaysa qoraxdii soo bixin ragcadii kalena markay qoraxdii soo baxaad aada ku dartid aday kuu noqoneen nabigu alay sala isku midu ka dhig qolada axnaafta waxay yidhaahdeen saas maba noqonaysa midda casirku waa saxay dhaheeno waa ansaxaysaa sababtoo ah waxay ku soo aaday wakti ay salaadu bannaanta laakiin midda salaad subaxoo noo ay dhaheen sababta wakti aan salaad banaanta ku soo aad horta salaada yaa baneeyaa saxarimo xadiidku waa isku xadiid nabiga calayhi salaatu salaam isagaa waxna maaragtay shaarica isagaa waxna xarire waxna baneey midna nabiga xadiidkiis waa ogolaanay midna waa diideen soo maaha marka iyagu waa mutashadidiinay ku yihiin oo waxayn salaad kasta walaa qal walaa taxiitulmasjid haddaad soo gasho ma tukanaysid oo nahyiga ay xoog saareen sooma waa aragtay masaajidooda waktiyaalka manhiga nalay daaraayaan doorka istiwaha markii iyo bacdal casri haddaad tukada sidii gorgorkiiga kugu soo hoomaayo sababtoo ah dhinacaasii xoog saareen sidoo kale madaahibta qaarkoodna uun sunnooyinka waa la qabaan imaamu shaafici isagu wuxuu yidhi meesha nahyi iyo waxaa istacaarudo isku hormid iyo amar salaadii waktigaas salaadii sabable in la tukado salaad waajib hadday kaa tagtay mid sunnada haddii ay maaratay oo waktigoodu ou joogo masaajida soo gashay kusuufaa dhacay ma garatay istasqaa la tukana wuxunbaa dhacay salaad sabab lahaa dhacay wuxuu leeyahay labadooda hadday istacaarudaan nahyiga waa la jeexay oo cumuumka nahyiga waa la jeexay oo maxaa lagu jeexay nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man nasiya salaata aw naama canhaa falyusalli idaa dakaraha ha tukado dha marka soo xasuusta laa kafaarata laha ilaa dalik kafaaro kale ma laha idan salaad haddii laga tago waajiba oo waktigan ay soo gasho s waktiga la tukanayo lama dhahay waktiga wakti kale wakti kale loo sugi maayo walidaalika nabigu calayhi salaatu salaam subaxdii markay seexdeen ee saxaabadiisa oo qoraxdii kusoo baxday isla markii hore laga tuka duurkii a lasoo qaldeena wakti salaadkaa la sugaa ma aha markaad xasuusatid ama markaa hordada ka kacdid isla markii hore ka tukani annaga soomaalida waxaan samayn jirnay subaxdii doonoo duurkii la sugaa oo haddaad dhimata saadiyeele wuxuu leeyahy maadaama nahyigii la kharqiyey oo cumuumkii nahyiga la dilaaciyey oo salaadii waajibkaaha la tukanayo sunnadii sababta laheedna ku dabadar taxitulmasjidkii sunatulwuduu'i salaatulistisqadii waxaasoo dhan marka waa lagu daraya marka saa darteed sunnooyinkii waa la kala qaad tii iyada qalaha haddii xoog waa badanta xadiidkaaba ku cad tii sunnooyinkana waxaa laleeyahay midii sabab leh waa la tukanay marka oo sabab leh tii aan sabab lahayn oo sunno mudlaqa ah maya taasi lama tukanayo marka taxitulmasjidku salaadaha sabab kale ay ka mid tahay okay waktiyaalkaas waxaa jira meel laga istinoodo oon salaadu marnaba ku xaarayn waa xaramka iyada wakti kalba waa la tukan karaa masaajidka xaramka xadiidana kusoo aror wuxuu dhahay nabigu calayhi salaatu salaam yaa bani cabdimunaaf laa tamnacuu axada daafa bilbeyt daafa bihada albeyt wasallaa ayata saacatin shaa min leylin ow nahaar qof masaajidkan dawaafay saacad kastoy tahay ha ka reebinin oo ogolaada salaada ha tukan marka halkaas biictibaariilmakaan waa lasoo itnoodo masjidka xaramka waa laga soo itnoodo shacabdi waa hordaan maleyna haye haye hadda saxaabadii hadday hordayo nabigii qof baa lagu eedeyn karaa alayh salaatu salaam haye haye qabowguna waa waana qabta odayaashiiga dhulkii oo darantii dhulkii daranta lahaa geel waa tii la darmi jira soo maaha haye marka ragga odayaalka qabowga waa adkaysan lahay nacam biictibaari zamaanna maalinta jumcada istawaha iyadana waa lasoo istitnoon sababto waa maxay jumcada awalan goortay waktigoodu yahay axaadiidta waxaa ka muuqata qaar inay bacda zawaal tahay qaarna qabla zawaal inay tahay marka waktigeeda qaar waxaa ka muuqata inay qabla zawaal la tukanayo qaar bacda zawaal midda kale qofku masaajidka markuu xadiidkii inuu qofka masaajidka usoo hormara saacata ilaa saaca thaaniya masaajid markaas waana iska tukanaysaa maasha ilaa khadiibka uu ka yimaado halkaas marka waxaa laga qaatay maalinta jumcada inaan wax salaadoo xaaraam waktiga oo istawaha aysan jirin marka biictibaariilmakaan maxaa lasoo isnooday maka masjid alxaraamka biictibaari zamaanna maxaa lasoo isnooday maalinta jumcada oo duhurkii zawaalka intaas waa lasoo istinooday nacam intaas marka haddii aada fahamteen xikmadiina waad fahamteen adiladiina waa fahamteen markaas de waa kaas sidaas uu imaam shaafici u jamciyey ayaa sheikhul islaam uu ku raacay inkastoo madhabka xambaliga xoogaa yar uu maaragtay ay iyagu sunnada mudlaqa intooda badan aysan ogoleyn haddana ibnu taymiyana sidaas uu rajaxay in wakhtiyaalkaas sunnada sababta leh la tukanayo marka faslu fi lawqaati aladii tukrahu fiiha salaatu wakhamsatu awqaatin shan waqti laa yusallaa fiiha lama tukado ilaa salaatan maahan lahaa sababun sabab leh tii waajiba iyada dee axaadiitaaba ku cad tii sunnadaana waxa weeye waa la haleeshiinayaa marka nacam waa goorma saddex shantaas waqti bacda salaati subxi salaad subaxda ka bacdi xataa tatluca shamsu ilaa qoraxda ay ka dhalato wa cinda duluucihaa goortay soo dhalanaysa xataa tatakaamala ilaa ay kaamil ka noqoto oo wa tartafica ay soo kor noqoto qadra rumxin waran oo kale waa sida adiga aad u jeedi laakiin xaqiiqada ilaah baa og wa ida stawad hadday cirka dhexbartanka ay ku ekaato ayadana lama ogolo xataa tazuula ilaa ay dhinaca galbeed u leexato wa bacda salaati alcasri salaada casr markii la tukadana iyadana lama ogolo xataa taqruba shams qoraxdu ilaa ay ka dhacdo wa cinda alguruubi markay dhacayso qoraxda ay baal ka dhigato ama gaduudatana lama ogolo xataa yatakaamala guruubaha ilaa dhicitaankeeda oo kaamil ka noqdo faslun wuxuu fasal u yahay fii salaati aljamaacati jamaacada salaadeeda jamaacada de waa dad badan weeye oo jamac yani dad isu yimid waa oo salaadii isla tukanayo marka salaadan iyadoo ahmiyad leh faraa-isha si ay maaragtay qiimaheeda iyo qaayaheeda iyo fadligeeda u bato loona dareebo makaanadeeda shacaa'irtu islaamkan ay u muuqato jamaaca loo jidiyay in jamaaco lagu tukado masaajida la isugu yimaado ayaa loo jiday xikan badan iyo masaalix badan ayaana ku jira awalan xikamkaas oo markaasa aadaan iyo iqaamo iyo masaajid iyo meelo la yaqaana loo sameeyey xikamkaas ku jira oo ugu horeeya waxaa weeye awalan salaaddu waa shacaa'irta shacaa'irta waxaa dhaha calaamaadka iyo astaamaha islaamka lagu yaqaano in marka astaamaha islaamka inay muuqato salaadii oo loo addimayo dadkii oo meel isugu imaanayo cibaadadii oo maaragtay la qurxinayo la oogayo waa xikmo aada iyo aada u weyn waa waxaa kaloo ka muuqata marka waxdada islaamkana waa ka muuqataaho ummaddii meel isugu imaanayso imaam waaxid ay ku daba tukanayaan iyadana waa xikmad weyn xikmada kaloo ku jirta waxaa weeye dadkii waa iska warqabayaan axwaashoodii muslimiinta waa meesha isku yimaadaan oo qofkii jaahila wax lagu baro qofkii dhibaataysan maaragtay wax lagu taro qofkii jiran lagu ogaado waa meesha muslimiintu ay iska liisgarayaan oo isku tabto waa hebel aawo hebel aawo dadka waag hor naxariista badnaa jamaacadaas la tukan jiray aada lasoo jeclaan jiray annagaba xataa waa soo gaar markaan yaryarayn masaajida qofka shanta kugula tukada walaalka sasaa ka fiicnaa meeshaan hadda qofkiiyo diin lah qofkiiyo xataa tawxiidkii yaqaano shantii caqiidad oo bidcada lagu khilaafin jiraa weli waxaa laga sii raba leeya weli sunni maahan iyo salaafi maahan la sii leeya waxaas maba jirinba qofkii caqiido wanaagsan leh muwaxidaa la dhihi jira walaalka oo ah meel kastaa ku degan jirta kii kaloo xataa masaajidka salaada ku tukadan waa nin mumino ahlumusallia la dhihi jiro boorsadaada lacag hadda ku jirta waa u ammaanan jirta fa kayfa waktigii salafu saalix saalix badana mar ku jirta waa meesha la isaga warqabo masaalixda kaloo ku jira waxaa weeye dee meeshii cilmigii iyo khayrkii ayaa laga baranaya masaajidkiiyaa ka oogan wacdigiiyaa ka oogan khayrkiibaa ka oogan waxaa kaloo ka mid a qofku hadduu gurigiisa uu ku tukado waa ogti waa cajisaya nashaad ma yeelanayo midda kale inuu fiican yahu ismoodaya laakiin masaajidka markuu yimaado ou arko dad kasoo hormarayo dad safka hore qabsanayo dad intaa sii dikrinayo khaashiciin ah caalimiin ah salaadiiyo qiraa'adii imaamkii mu'ahir waaxid yabkii qofkii waa ta'ahuraya marka baynamaa guriba oo wehsanayo marka tanshiid ayaa ku jirta xikamka salaada marka wax lasoo koobi karo ma aha jamaacada saa darteed fadligeedana waa badan yahi nabigu waxau dhaha calayh isalaatu wasalaam salaatu lfard tafdulu salaatu ljamaca tafdulu calaa salaati lfadi bikhamsin wa cishriina daraja riwaayad kalena bisabcin wa cishriina daraja ayay ka fadli badanta iyo axaadiid kaloo salaatu rajuli maca rajuli askaa min salaatii waxda keligiisoo qofka tukada waxaa la fa walaalkow la tukado ma garatay wa salaatuhu maca rajulayna aska wahaakada kulamaa kahura aljamc marka soo bato oo kamaa qaala sal alla alay wasalam weliba qofka ugu fog acdamu nnaasi ajran fi salaati abcaduhu mamsha xadiidka abu muusa alashcari dadka waxaa ugu ajar badan qofka meel fog ka yimaado wanaktubu maa qadama wa athaara qoladii reer bani salam markay soo gaareen soo guuri gaareen masaa kusoo dhawaa gaareen maxaa la dhahay makaanakum bani salama tuktab aathaarukum raadkiina waa la idin dhigaya ninkii saxaabiga ahaa masaajidka meel fog uga imaan jiray markaasaa la yihi mugdigo meel kastoo soo jiiraya waxaa la yihi dameer haddaad iibsan lahayd oo ciridda iyo maaragtay buudiga aad waxaad lexeysan lahayd bal ka waran wuxuu yihi ma rabo u dha masaajid in gurigeyga bijambil masjid ou yahay waxaan rabaa u yihi an tuktab mamshaaya socodkayga in la ii qoro nabigaa loo sheegay waxaa layidhi waa laguu qoray calayhi isalaatu salaam idan ilaahayna wuxuu uu diintan nagu tutirso warkacu maca araakiciin dadka rukuucsa la rukuuc fadligeeda horta wax la koobi kara ma ah amaa xukunkeeda maxay tahay iyo darajadeeda sheikh wuxuu yidhi wasalaatu ljamaacati salaada jamaacada sunnatun muakadatun sunna mu-akada shaaficiyada qowl kalena waa leeyihiino oo sharaxba u ku qabto fardu kifaaya inay tahay qiil kalena waa leeyihiinoo fardu cayn ay tahay qowlkaas waa iyaga agtooda qiil ka ah qowl aada xoog badan waa culimo badanaana ku tagtay imaam axmed iyo keyrkii sida hariyada isxaaq ay kamid yihiin muxaqiqiintana saasay rajaxaan ibnulmundir saasou dha rajax culimmadaas xaaladiis waxaa ugu weyn salaada jamaacada ahmiyadeeda iyadoo khoof iyo jihaad ayaa la farada waidaa kunta fiihim faaqamta lahum asalaata faltaqum daa'ifat minhum macak iyadoo jihaadoo salaatulkhoofka waxay jamaaca u kala tuji oo saa u kala xarfadeen haddii marka aysan waajib ahayn waa laga cafi lahaa safarkii layskama cafin dagaalkii layskama cafin see marka xadarkii laysaga cafinayo axaadiidta nabigana waxaa ugu waaweyn calayhi salaatu wasalaam wujubu ku tusinayso xadiidka uu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam laqad hamamtu waxaan hamiyow dhaha ma garatay an aamura bisalaa salaada inaan faro ma garatay oo markaa salaadii la adimo uma aamura rajulan ma garatay yani laqad hamamtu an aamura bixadabin fa yuxtadab inta qoryo lasoo guro qoryo la ii diyaariyo uma aamura rajulan bisalaati nin aan daradaraad salaadad ka sii tuji oon khaliif aan ka dhigo fa yu-adana laha loo adimo oo la aqimo uma aamura rajulan fa ya-umu nnaas aan dhaho war adigana imaam noqo ninkiioo salaada ku jira uma aakhuda maci rijaalan macahum xusbun min xatab rag markaa qoryo wata iyo dab aan kaxaysto fa ukhaalifa ilaa rijaali laa yashaduuna asalaa dad aan jamaacada aan xaadiraynin aan maaragtay aan u tago ee markaa aan ku gubo marka fa uxariqa calayhim buyuutan gurya aan ku gubo marka waxay dhahaan waxaa nabiga uu saa u hamiyey laysa arrin adag oo sahlan ma ah waxaa kaloo iyaduna kusinaya nabigu inuu yihi calayhi salaatu wasalaam ibnu cabaas oo wariyey man samica anidaaa falam yatihi falaa salaata lahu ilaa min cuduri qofkii aadaanka maqlo oon salaadii u imaan oon curdaarna lahayn qofkaasi waxaa weeye salaad uma sugnaan ibnu cumar wuxuu yihi kunaa man faqadnaa fi salaati alcishaai asa'naa addanna bi haddaan qof salaada cishaha aan weyno fikrad xun aan ka qaadan jirno qof munaafiqa inuu yahay afqalu salaati cala almunaafiqiin salaatu alcishaa wa salaatu alfajr hadday og yihiinoo dhahay inay helaayaan maanta ma arkaysa carq laf hilib leh oo marmaatayni xasanatayn ama laba fallaaroodoo fiicfiican heli lahaayeen waxa weye way soo xaadiri lahaayeen salaad jamaca way soo xaadiri lahaayeen ibnu mascuud wuxuu yidhi war hoy salaadaas jamaacada ku tukada wa inahaa min sunani ilhuda waa sunnadii hanuunka waa hanuunka dariiqadii nabiga calayhi isalaatu wasalaam walow sallaytum fii buyuutikum kamaa yusalli hada almutakhalifu lataraktum sunnata nabiyikum midkaa guryaha ku tukanaya sidiisoo kale guryaha haddaa ku tugtaa masaajidka imaan weysaan sunnadii nabiga waa ka tagteen walow taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum sunnadii nabiga haddaad ka tegi lahaydeen waa baadiyoobi lahaydeen markaasuu wuxuu yidhi walaqad ra'aytunaa wamaa yatakhallafu mina waxaan is arnaq aan garan jirnou dhahay inuusan salaada kadib dhici jirin ilaa rajul maqmuurun binnifaaq ma nin oo maaragtay oo magarat nin oo maqmuus aho oo nifaaq lagu tuhmo maahan maqmuus inaad bizaa miya ya maqmuus inay tahay mal bizaa inay macnaa qof uu nifaac lagu ilaa kamazaho qof oo xoogaa lagu tuhmayo marka wuxuu dhihi jiray waxuu dhahay walaqad maaragtay waxaa dhici jirta buu dhahay wa ina arajula kaana yuhaada bayna arajuleyn qofka jiran laba ninaa soo tukubin jirto garbageli jirtay xataa yuqaama fi saf ilaa safka laga keeno sida loogu dadaali jiray marka aada ha loogu dadaalo hadda qofka kolley salaada ku ajibo qofka aadaanka maqlaya laakiin xataa hadday masaajid ay fog tahay waa inaan noqono sida ninkaa masaajida meel fog ugu imaan jiray oo calaqale haddaadan salaad kasta gaari karin oo dhulkaan masaajidu ay fog tahay inaan un maaragtay waxuun hamiinkii aan soo xasilsano qofkii gaari laad soo gaarigii salaad soo xa qaato gaari aan salaad wax lagu aadin salafka aan la kicin oon jamaacada lagu aadin faa-iido male qofkii aan gaari lahaynna salaadihii uu gaari karana oo gaari waayaan hadda ilaahay niyada uu ka jecel yahay haddii kale maalintii uun maaragtay xoogaha soo hoysta dhulkan hadda masaajidu isaga yaryihiin laakiin adoon saddex ama afar ama marar aan shan wadan inaadan soo hoyon waa waa inaadun hamiinkii salaad jamaacada wax soo hoysta dhulkan masaajid ay dheeryihiin marka intaas tarkiib waa nooga filanta umaleyna faslun wasalaatu ljamaacati sunnatun mu'akadatun waay marka saddexaas qowla ku jirta waa sunna mu-akada waa fardu kifaaya waqiila annahaa waajiba fardu cayn inay tahay qowlkaasaana waxaan dhiray culimo badan muxaqiqiin ay qaateen wa cala alma'muumi waxaa ku waajiba an yanwiya inuu niyeysto aljamaacata jamaacada inuu niyeysto oo duuna alimaam macnaa iqtidaha inuu niyeysto markuu imaamka ku xiranayo wey laakiin hebel inuu dhaho hadda wax shardiga ma aha imaamka laakiin waajib kuma ahan laakiin hadduusan niyeysan ajarkii jamaacaduusan helaynin marka nacam marka imaamka xataa dhexdaa laga niyeysan karaa adoo salaad tukana hadduu qof kugu soo xirto waa niyeysana jamaacada waata sababto nabiga calayhi salaam habeenka salaatuleilka markuu tukana ibnu cabaas ou la jiiftay dhinaca bidixda uga xirtay oo ka yimid dhegtow intuu qabto midigta usoo wareeji idan waa jamaaco waaye marka laa shaka inay jamaaco ay noqdeen nacam wa cala alma'muumi an yanwiya aljamaacata duuna alimaam imaamka waajib kuma aha laakiin ma'muumka waajibay ku tahay laakiin imaamkaanu mutaabic u yahay laakiin imaamkan hadduusan niyeysan laa taxsul lahu hawaabu ljamaaca jamaacada hawaabteeda uma xasilayso wayajuusu waxaa bannaan an ya'tama inuu ku daydo alxuru xurki bilcabdi addoon inuu ku daydo macnaa qof xora addoon waa lagu dayan karaa macnaa addoon imaam waa noqon karaa waay macna oo qof addoon haddaad imaam ka dhigato dhib ma lahan sababto waa muslim waay waalbaaliqu qof qaangaarana bilmuraahiq inan hadda soo kici raba oo caqligiisa uu kaamil yahay laakiin aan qaangaaran waa lagu tuka doon tukara taasina waxay ka dhacday camar ibnu salima ninka la yidhaahdo saxaabiga inan yaro ah marka wuxuu yidhi ninkaas saxaabiga radi allahu canhu waagii inta nabiga madiine uu joogo quraysh ishaayeen dadka maaragtay oo safarada ka yimaada aa warar qaad qaadaya meeshaas ninaa ka soo baxo maaragtay saabi ahoo nabiyaan aha dhahayo marka qur-aankaas ay kasoo maqlaan dadku akhrin jireen ilaahay qalbiga u dulanaya waa qaban jiroo dhaha qur-aanka carabtuna waxay dhihi jirto dhahay war quraysh iyo wiilkooda bal isla suga waxay kala helaan aan aragna hadduu ka gargaarsado waa nabi qurayshaa marka nin walba qurayshoo ku xirnaa iyagaa maaragtay daaquud ahaayeen quraysh maalintii laga adkaado fatax maka ayaa qolo walba wufuud soo dirsatay aabbahay baa nabiga u tegay o dhaha calayhi salaatu wasalaam oo wafdigu u tegey markaasuu ma garatay ayuu wax soo bara marka markaas wuxuu dhahay nabigaan ka imid calayhi salaatu wasalaam salaadahan saan iyo saan oo idin faray markaas waxay dhaheen yaa imaam noo noqonaya qaala akharukum jamcan lilqur'aani qur-aanka qofka aqoon badan markii la baaray anigaa noqdow dhaha anigii io hormarya anoo inan yara laakiin wuxuu dhi maro yaroo qaydahan watayo oo markii aan sujuudo marada dhanba kor soo aadaysa gabdhaha wax ka garasho badana gabaraa natiruu yidhi waa rucannaa usta haada algulaam cunugaan dabadiisa cawradiisa naga asturo markaasaa inta mare la iisoo geeya qamiis laiga gooyoy qamiiska saa ugu farxa weligeeb uguma farxin idan wiilkaas camar ibnu salim asagoo inan yara radi allahu canhu ayuu tukin jira marka maarag haye walaa yasixu ma ansaxayso oo qudwatu rajulin nin inuu ku daydo bimra'ati macnaa gabar inayn imaam rag u noqoto ma banaano haddana lama lama soo warin oo hadda axaadiisa loo soo wari man xadiida kusoo or laa ta'umana imra'atu rajul laakin waa daciif laakiin waxay deliishadaan lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'ata qolo haween madax ka dhigta ma liibaana sababtoo salaadana imaaro ka weyn lama arko abubakar maxay saxaabada imaam uga dhigeen waxay dhaheen radiya rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam lahu bidiinina diinteenna wa raali uga noqday afalaa nardahu bidunyaana annaga ma adduunyadeen u aamini weyn rasuulka diintii u aamino salaadii tujiu yiri ilaa tawxiidkii marka laga soo tago diinta ugu weyn waa salaad soomaa maadaama rasuulka uu salaadii u aaminay ma adduunyo xunaan u aamin weyna dheen har abubakar adaa madax noo marka xadiidkaas daliishaas agu lan yuflixa qowmun walow amra imra'at nacam halkaas markaas wuxuu yidhi haddana hadde imaamka iyo ma'muumku badanaa waa inay meelo isu dhow ay joogaanoo xariir oo ka dhexeeyo isu muuqdaan ama codka iska maqli karo ama isgaarsii kara laakiin dad aanba shuquulba isku lahaynoo meel isla aan joogin imaam iyo ma'muun iskuma noqon karaan marka meelahaasoo ka hadlaya marka meesha lagu tukanaa inay masjid tahay meel aan masjid ahayn inay tahay qof inuu masjid ku jiro qofna meel inuu kala joogo axwaashaas oo kale waa wa ayu mowdicin meel kastoo sallaa uu ku tukado filmasjidi masjidka qofka ma'muunka ahi bisalaatil imaami salaada imaamka uu ku tukado fiihi masjidkaa dhexdiisa wa huwa asagoo caalimun og bisalaati salaada imaamka iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo kacitaankiisa iyo ou la socdo ajza'ahu waa u gudayaa maa lam yataqadam caleyh haddii uusan ka hormarin masaajid mar haddii lagu jiro masaajidku laba dabaq ha ahaado xoogaa luuqluuqyaal ha u dhexeeyo hal masjid ba wax maa ka booni haa walaa tasixu ma ansaxayso quwatu rajulin bimra'atin walaa qaari'in qaari inuu ku dado biummiyin qaari waxa qof qur-aankii yaqaano umin waa qofaan faatixadii aan aqoonin oo qalqaldahay si xun u qaldahay sababtoo a nabigu waxa oraya umul qowma aqra'ahum taas oo kale marka hadduu gaarsiisan yahay baxayd oo maaragtay faatixadiiba ou laxninaayo markaas laguma dayanayo laakiin isagoo hadduu isa salaadu jaariye ahayn uusan ogeyn markaa isaga ma baarbaarayo nacam wa ayu mawdicin sidoo dhaba haddii dad aada adigu imaam salaad la tukato ood adiga xaalkiisa ka warqabin kaba soo noqda imaamkii gaalowba ahaa adiga ma aada ogeyn najaasow lahaa junubow ahaa ma aada ogeyn soo maaha markaad la tukata kabacdi ay caddaatay culimmada qaar waxay leeyihin waa soo celinayan sida shaaficiyo madabka xanaabada laakiin musani iyo culamo kale ibnu mundir waxay leeyihin ma soo celinayo saasaana aswaba sababto naga waxau dhaha imatu suu-a maaragtay salaadooda hadday xumaato iyagaa iskale lahu adinkana salaadiinaa leeyahy marka inuuna soo celinayo sax sababto qofka aduu asaga camal ka guto ninkan imaamkan waxba asaga shuqulkiis kama leh laakiin dade isagoo ogyaa asagoo gaal ama weyse qaba hadduu ku daydo markaas salaadii salaad ma ah laakiin maadaama uusan ogeyn sida sax waxba kama saarno nacam marka daarata imaamka iyo lo weyse ma qabo markuu salaada ku jijiyey adiga ma soo celinaysa hadduu salaada dhexdeeda uga baxana salaadaadaa sii wadanaysaa marka hadduu nin khaliif ka dhigana ninkaasaa salaada sii wadaaya haddii kale qof walbaa salaadiisa iska sii wadanayo wa ayu mowducin meel kastoo sallaa uu ku tukado filmasjidi ma'muumkii bisalaatil-imaami uu ku tukado fiihi masaajidka dhexdiisa walxaal huwa caalimun bisalaatihi uu og yahay ajza-ahu waa u gudaysaa maa lam yataqadam caleyh hadduusa ka hormar marka imaamkii ma'muumka markay isla wada tukanayaan waa axwaal xaalada ugu horeysa masaajid inuu ku wada jiraan masaajidkii laba dabaq ha ahaado kor aada intuu raba ha barlaarnaado haddaadba imaamka aada la tukanayso labadoo masaa-il ku wada jiraan laakiin salaadii og yahay ama imaamkii u arkaa ama qof arkaayo ama codkii u kala socon karaa salaadda waa ansaxaysaa marka taas ma idiin dhacda xarabkaad arto inteeda weynoo boqol luuqluuq leh iyo hal masjid hadday isla yihiin bilaa khilaaf laakiin bishardi inuu salaada uu la soconayo dhib male taas waa ka baxna soo maha wa in sallaa khaarija almasjidi hadduu qofka uu ku tukanayo ma garatay masjidka meel ka baxsan qariiban minhu u dhow wa huwa caalimun oo ogyahay bisalaati imaamka salaadiisa walaa xaa'ila hunaaka ma garatay wax u dhaxeeyana aysan jirin jaaza waa bannaanta macnaha waxaa weeye imaamkii masaajidkuu ku jiraa soo ma masaajidka haddii ku jiro ma'muumkii yaa masaajid ka baxsan ama meel banaanoo taagan yahay ama dhismooyin kaloo taagan yahay hadduu marka uu salaadiisa ou la socdo xaa-ilna uusoo dhexeen oo gurigiisa mathalan oo ka dambeeya masaajidka waa isku furayin imaamkiina waa la socdaa waana u dhow yahaa qurbiga waa arki doonaa oo saddex boqol oo dhudhun inuusan ka fogeyn waayo jaasa idan waa banaanta mathalan gabdhahaas hadda oo masaajidka masaajidka dhismada kama go-on soo ma dhinaca gadaal qiblada waa ka dambeeyaan hadda salaadana waa la socon karaan soo ma marka waana dhow yihiinoo hadda meel fog ma aha marka saas oo kale markaas wuxuu leeya waa waa ansaxaysaa marka waxaddu lqurbi dhowaashaduna oo beynahumaa dhexdooda halaahu mi-ati diraacin taqriiban saddex boqol oo dhudhun taqriiban marka waa boqol iyo afartan iyo afar mitir ayay maaragtay ku qadaraan marka markaas waxaa weeye waa markuu imaamkii masaajid ku jiro ama oo ma'muumkiina oo meel banaa uu joogo laakiin waa inuu ka dambeeyo sharda inuu ka dambeeyo sababtoo ah hadduu ka taqadumo ma ansaxayso cinda shaaficiya waana in xaa-il uusan u dhexayn oo irid furan iyo uu la socdo soo maaha saddex boqoloo dhudhunna kama foga markaas waxay waa la tukan karaa saddexda boqol dhudhun xaggee laga tarinayaa haddee kasoo qaad masaajidku waa dheeryahay imaamkana halkaasoo kale u jooga masaajidka gadaasina halkaas jooga ninkana meel ka dambayso jooga waxaa laga tirinaya masaajidka iridiisa meesha ugu dambeysaa laga tirina ee meesha imaamka ma laga soo tirina nacam amaa hadday meel saxraa ay taho bannaan ay kuwada tukanayaan waxay leeyihin waa in saddex boqol dhun hadday udhaxayso dhib mala waxaan laga bilaabayaa saddex boqol dhun safafka imaamka la xiriira midka ugu dambeeyaa laga bilaabaya mathalan hadday boqol saf ay yihiin boqol saf kabacdi asaguna oo saddex boqol dhun oo gadaal kasii jiro safka ugu dambeeya asagaa masaafada lama tirinayo culimmada qaarkoodna iyaga maba isku dhibaan waxay leeyihiin haddouba salaada imaamka la socon karo soo maaha meel kasta u joogo oo salaada imaamka ula socon karo ama bisawd ama qof arkaayo sida bukhaari oo aathaar badan uu keenayo waa iskala tukan karaa almuhim hadhow markaad zubadka iyo manhaajkii aad sii gaartaan waa lasii balballaarinaya laakiin hadda xooyaan la isku dhibin faslun fii salaati lmusaafiriina musa fii salaati lmusaafir musaafirka salaadiisa ayuu u fasalyaa nacam ha waa isku mid haye ama qasru salaati wa jamcaha iyo fii salaati lmusaafiriin canaawintaa kala duwan maxau idin dhiga idinka fii qasri salaata jamca ma u dhig salaada qasrinteeda iyo jamcinteeda ilaa salaada musaafirka maxay ka kooban tahay axkaamteedu ama waa qasri eesh ama waa jamc waa un labadaas weyn nacam salaatulmusaafir iyo mariidka waxyaalahaasoo dhan waxaa la yidhaahdaa maaragtay xanaabiladoo kale waxay u baabeysaan salaatu ahli lacdaar dadka cudurdaarka qaba salaadooda ma garata qofkaan istaagi karin qofka maaragtay saas oo kale musaafirka qofka mariidka salaatu ahlilacdaar yihahda marka salaatulmusaafir waxay kamid tahay iyo salaatulkhoofka waxaasoo dhan markii la isu geeya maxay noqonee salaatu ahlilacdaar sababto qofka mariidka ah mathalan ma istaagi karo muxuu ku tukanaa fadhi waa soo marana khoofkana waa naga dambeeya tanna waa salaadii maragta intaasoo dhan culimmada xanaabilada iyagu markay baabeysaan waxay kubaku jamciyaan iyagoo soo koobaya salaatu ahlilacdaar dadka cudurdaarka qaba salaadooda camal marka saddexaas baabay ka koobanta qofka mariidka salaadiisa iyo qofka musaafirka iyo qofka maaragtay cabsanayo salaatulkhoofka salaadiisa salaatlmariid waa soo marnay inuu haddous istaag ku tukan karin qucuud ku tukanayo salaatulkhofna waa noo imaan doontaa gadaalay jirtaa salaat maridna waa kana marka saddexaas mawduuc waxaa jamciya salaatu esh ahli al acdaar nacam sababta haddii madaahibta kale laga faa-iideysto wixii waa kuusoo sahlayaan culimmada qaabo fiqiga qaabbay u taargadgarayaan marka in laga soo faa-ideysto waa fiicantaha saddexaas baab iyaga waxay isku dhahaan salaatu ahli alacdaar isku dhahan safarka marka waa cudur cudur waayo qofka ku yimaado cudurkaasu ilaahay axkaam uu ka jideeyey sababtoo diinta waxay ku dhisantahay yusr marka qofka musaafirka axkaam badan ayuu leeyahay dhinac cibaadaadka xagga soonkii xagga salaadii ilaahay waa u fudeeyey soonkii waxaa loo fudeeyey inuu afuro maalmahaas uu safarka uu yahay kabacdina uu soo qadeeyo salaadiina inuu jamcina karo ou gaabi karo ayaa loo fududeeyey asalka salaadana culimmadu waxay yidhahdeen axaadiidtu salaad markoo lasoo dejiyey waa waa waa waa waa gaabnaadba ma garata furada salaatu ragcateyn ragcateyn xadiidka caaisha fa fa uqirat salaatu maaragtay safar ayaa la qiray sideedii wa utimat salaatu lxadar salaadii xadarka marka waa la taamyeela laakiin waxaan la bedelin salaada subax riwaayada abu daa-uud iyo warinays rkiis sababta waxaa weeye waa qiraa'adaa dheer salaada maqribna lama bedelin safaran wa xadaran waa isku mid liannahaa witru nahaar maalinta witrkeedii wey salaadaasna nabigu wuxuu ku tilmaamay salaada musaafirka oo uu qadayna oo uu gaabinayo ama maaragtay qasriga sadaqa oo ku tilmaamay sababtoo markii hore qasrigu wuxuu ku soo arooray khoofka ma garatay yaa ayuha ladiina waidaa kunta fiihim faaqbaltabaqara ee soomaa suurat lbaqara ya ya anta in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu haa yacni markii aamin aan la ahayn soo maha marka ibnu cumar cumar wuxuu ku dhahay rasuulka calayhi salaatu salaam waaye hadda aaminaa noqonay maxaa salaada loo gaabina markaasuu rasuulku waxau lehay sadaqatu tasadaqa allahu biha calaykum faqbaluu sadaqatakum ilaah idinku sadaqayso macnaa idiin ruqseeyey idiin naxariistay marka sadaqadaas aqbala nacam watajuuzu wayajuusu waxaa u bannaan lilmusaafiri qasru salaati salaada in la gaabiyo alrubaaciyati oo rubaaciyada bikhamsi sharaa-ida shan shardi halkan wayajuusu wuxuu ka wadaa qasriguba inuu jawaas yahay xataa sunno kama aysan cabirin culimmada qaarkoodna wujuubay ka cabiraan ma garata sababta waxay leeyihiin qasarka waxawey waa asal waa marka qofka waajibay ku tahay inuu maaragta uu qasriyo culimmada qaarkood waxay waa sunna mu-akada sababto nabiga kama sugnaa calayhi salaatu wasalaam isagoo musaafir inuu qasriyey xadiida taas tilmaamaysa oo maaragtay oo imaam shaafici uu xujaysto nabigu isagoo musaafira maaragtay waa soom waana afuray waana taam yeel waa qasriyey sax axaadiidta soomka inuu soomay marna u afuray waa sax wey laakiin inuu qasriyo axaadiidaas ma saxsan saa darteed culimmada muxaririinta waxay qariraan in maaragtay waajib uu yahay ama uu ku dhow yahay oo markaa safrayso inaad qasriso niyo kaagama baahno waxaa niyada u baahan waa jamaca jamca taqdiimka iyo taakhiirka niyo u baahan maahane sida saxiixa qasrigu niyo uma baahno wuxuu ku leeyahy qasri ma soo niyeyso adeer niyo kaagama baahan waa waajibaaba culimmada qaar leedahay ta u socota adiga niyo niyo tay taala warkeeda marka wayjuusudan xoogaa waa laga xoog badan yahay ama in la yidhaahdo waa sunna mu-akada ama yajib in la yidhaahdo sida culimada qaarku ay ka cabiraan a ka xoog badan leeyihin wayajuusu waxaa u bannaan lilmusaafiri qasru salaati alrubaaciya inuu gaabiyo waa bikhamsi sharaa'ida arbac ma dhiga maxaad arki doonaa an yakuuna waa inuu ahaado safaruhu safarkiis fii kayri macsiyati waa inuu macsiyo ouna u safri marka safarka waxaa jira labay u kala qaad safarka macsiyada caasin bisafarihi iyo caasin fii safarihi kala yidhahda safarkooba caas ku yaho qudaacu duruq iyo dad islaameed fitno iyo inuu baabiyo u dagaalamayo waxaan hadda gobolada iskala kala gooshiya ummadda hadda baabi-inaya soomaaliya waa caasiin bisafarihim meel walba tag meel walba soo burburi waa caasi bisafarihim caasin fi safar waxaweya safarkiisoo dha qasiduu u jeeday laakiin macsiyuu ku dhex sameeyey nacam marka midka aan gaabi karin waxa weeye waa midka safarkiisaba uu markor ula jeedo xun oo yahy sababtoo culimadu waxay leeyihiin ninka musaafirka waxaa salaada loogu qasriya takfiif qofkan maadaama uu fasaad u socdo safarkiisa wax kharbadaada uu socdo laa yatarakhasu birukhasi sharci lama siinayo sababto waa baaq iyo caad waa nacam qofka sharciguna wax loo ruqseeyaa waa qofka maaragtay yacni saliimka waa an yakuuna safaru fii gayri macsiya waa inuu yahay wa an takuuna masaafatuhu sita cashara farsakha masaafada uu safraayo lix iyo toban farsakh inuu yahay halkii farsakhna marka waa saddex mayl soo ma markii lix lagu dhufto waxay noqonaya afartan iyo sideedan kilomitr u bedel adiga dhowr iyo sideetan saasay sheegaan kolley xadiid kuma soo aroorin laakiin ibnu cumar iyo ibnu cabbaas ayaa waxay ku qiyaaseen maka iyo jiddo oo kale iyo cusfaan iyo jiddo oo kale taqriib marka waa dhowr iyo toddobaatan ilaa siddeetan kiilo ma garan ay ku qiyaaseen culimmada qaarkoodna waxay leeyihin waa wixii safar loo yaqaano qofka caadiga oo waxaan waa safar u yaqaano laakiin isuma kama fogo markii la yidhahdo safar maxaa loo yaqaana caadada intaasay imaanay sababto hadda annaga waa ognahay afgooy qofkii aada xamar ka soo tagay waa soddon kilo waa safray ma dhacno afgooy laa kusoo noqonane laakiin adaba marka iyo xoogaa baydhabo iyo aado ama jawhar aado xoogaa qofkii waa safraa la leeyahy marka culimmada hadda taxdiidkooda iyo saxaabada ilaa salafka taxdiidkooda kollay aa ka dhow adiga haddii lagu yidhaha taxdiid curfigaa loo yaqaanaa curfiga culimmada iyagaa tijaabiyey marka hadda haddaa adigu tiraada anaa tijaabina kolley adigana ma soddon kilomitr ha sheegay ma labaatan ha sheegay ma waxaad sheegay kolle aduna un meelaa ku dhufana soo maa almuhim taxdiidka culummada bilaa saxaabada oo macquulka min loo yaqaano sababto waa isla ognahay afgooyoo kale iyo xamar dadku safar uma yaqaanin laakiin jawhar iyo xamar oo kale jawhar iyo marka oo kale jawhar iyo waloweyn oo kale taqriiban qofku safar waa u yaqaano marka waan wixii safar curfiga loo yaqaano laakiin de curfiga culimmadii waktigaas joogay ilaa saxaabadii sidaasay ku xadeeyeen ilaa adiga uun maaragtay wixii uun toddobaatan lixdan kilomitr ilaa sideetan loo gaaro waxyaalahaas waan iska safarba nacam haye laakiin qofku markuu gaabinaayo waxaa u shardiya inuu maaragtay oo magaalada oo ka baxo hadduu baadiyahana meesha deegaanka oo ka baxo haddii kalena magaalada oo ka baxo nacam hadda waxaa dhaca dadku matala aeroboorka bay ka dhoofayaan qaar aeroboorka ku gaabiyaan qaar kuma gaabiyaan kollay shakiyaa ku jira magaalada ma kamid yaha mise kama mid baanad aeroboorka hitro oo kale anaka mise nisba dadka meelahan degan oo kale shaki male waa fog yahay oo kollay magaalo kale aha laakiin hadi magaalada waa isku daranta laakiin qofku wuxuu heli karaa markaas oo kale uu dedegsan yahay hadhow salaadii meeluu ku tukado oo weynahay ama meeloo ku tukada uusan helaynin oo hadhow meel munaasaba uusan helaynin inuu jamciyo isagoo taam yeelaya waa kala farqi qasriga dee waa inaad magaalada ka baxayd laakiin jamciga haddaa salaad dambe meel aa ku tukay ilaa dhulkan gaalada hadda meelo u munaasaba ma laha waa qaboob meelkaas kuma deegi karti meel nadaafale ma laha waa cabsi marka haddaa ka cabsanaysa hadhow meel qaabdar inay kuu gasho waa jamcigii cudurdaarka nabiga uu jamciyey biduuni safar walaa madar ibnu cabaasin la weydiiyo la yiri araada an laa yuxarija ummata marka haddaa ka cabsana shaki kaaga jiro magaaladii ma ka baxday marka taas qasriga iska dibdhigo laakiin adoo kaamil yeelaya jamci taas iyada waxa weeye daliisheeda waa lahay dhib male haye wa an yakuuna waa in an takuuna masaafatu sita cashara farsakan bilaa iyaaba wa an yakuuna mu-adiyan lisalaati salaad uu tukanayo markaa waktigeedii joogta inay tahay sababto waa maxay salaad qadaa haddii ay tahay oo xadarkaaga soo tagtay waxay leeyihiin waxaad qadaynaya iyadoo kaamil ah sidoo kale salaad safarkaaga soo tagtay adoo xadar oo soo noqday markaa qadaynaysa iyadoo kaamil ah qadaynay laakiin salaadii kaaga tagtay adoo safar ah oo safarna ku qadlaynays qasriga ku qadlayna saas yihahda wa an yanwiya inuu niyeysto alqasra qasriga maca alixraami markau allahu akbar uu leey waa inuu qasriga uu niyeysto nacam wa an laa ya'tama bimuqiimin macnaha inaad salaada qasrinaysta waa inaad niyeysatid hadda fiiri fiqiga shaaficiga xataa kuma taalo qasriga gurigeygii kama soo niyeysan kuma taalo soo maaha waxyaalo badan fiqiga shaaficiga koole xataa dadka iyaga isaga darsanaya moogta hadda sheekhu wuxuu leeyahay markaas aad salaada aada tukanaysid unbaa qasriga niyeysanahe gurigeygii qasri kama soo niyeysan meesha ma taalo nacam yacni salaada markaad tukanay sax niyadii ma afaraad tukanay masala waa sax waa niyadii inaad niyeysatay inaad gaabisay wa an laa ya'tama bimuqiimin qof oo muqiima oo taam yeelaayo mar waxaa ka fiican yihahda inuu yidhahdo an laa ya'tama bimutimin qof taam yeelaayo inuusan ku dayan sababto qof salaadii dhammaystira haddaa ku dayato waa dhammaystira arrintaas ibnu cabaasaa la weydiiye waxaa layihi maxaa dhacay musaafirka oo laba ragac u tukanaya idanfarad wa arbacan ida atama bimuqiimin hadduu qof negi oo aad magaalaad soo gashay masaajikiia ku tukani markaas waa la kaamil yeeleen qaala tilka sunna taasaa sunnadaa marka saxaabigu wuxuu ahaa sunna u yidhaha sunnatu nabi ujeedaa caleyhi salaatu wasalaam nacam dadaa marka waxay samaynayaan isagoo musaafir oo dhowr bir magaalada jooga oo wuxuu leeyahay masaajidii ma aadayo calasha gurigaan aan ku qasrinaya taas sunna ma aha sunna ma aha waa inaad masaajidka aada aadid beriba saasoo kale toddobaatan iyo sagaalka ma ahayd anakoo jooga dhalinyaro kambaale markaas baasboorka qaadayna sacuudiga socono aan kambaalo nimi dhalinyaro ila socotaa waxay yidhaahdeen meeshaanaan ku qasra war maya masaajidkaan aadaynaana keen maya masaajidka waa taam yeela ee taam yeelka sunnada aan la taam yeelana keen adi waa isqabano sheekh nuurudiin cali cule baa joogay markana kala bixiyey masaladana ugu taageera marka alla yarxam markaas waxaa fiqigaan soo akris fiqi hadaad wax ka soo akrisatid waxaa dadka uraad u bixin karta laakiin qofkiio iska madrasaawi ahaayo maaragtay aan fiqigi waxba aan ka aqoon masaa-ilka dhan ma isugu aadaan hadda meel u gaba dhacyalaynaya marka fiqigaa la iska barta dii kale maaragtay takhabudaad badan qofka uu ku dhacayo nacam wa an laa ya'tama bimuqiimin qof muqiima markaas waa inuus ku dar haddaw ku dadi wawtaan yeela laakiin masaajidka saa sheegn ugama haraysid yah maarata masaajidka taam yeela adiga qasriga ku daal maya jamaacada ka muhiimsan ko tii qasriga waa ka soo hadalna wayajuusu waxaa kaloo u banaanin lilmusaafir musaafirka an yajmaca inuu jamciyo bayna duhri duhurka iyo walcasri iyo casrka fii waqti ayihimaa shaa labadooda waqtiga ka mida ou doono wa bayna almaqribi waalcishaai fii waqti ayihimaa shaa maqribka iyo cishahana wuu maarata jamcinaya waqtiga ou doono imaa jamcu taqdiim wa imaa jamcu taakhiir nacam jamcu taakhiirka axaadiidii saxeenkay ku wada yaalin khilaafna culimmada badanaa kuma jiro jamcu taqdiimka axaadiidtiisa xoogaa waraa la geliyaa laakiin waa un maaragtay ilaa xasan ama saxiixi way soo gaartaa nacam saxeenkana waa ku taalaa nacam wayajuusu lilmusaafir waxaa u banan an yajmaca inuu jamciyo bayna alduhri waalcasri fii waqti ayihimaa shaa wa bayna almaqrib waalcishaa in uu kulmiyo fii waqti ayihimaa shaa waqtiga uu doono axaadiidta labadaba kutusinaysa waxaa ka mid ah xadiidka mucaad binu jabal radi allahu canhu ana rasuul lah sal alla alay sl kaana fii qaswati tabuuk idaa zaaqat ishamsu qabla an yartaxila jamaca bayna alduhri waalcasri haddii uu rabo qoraxdu maaragtay qaswat wuxuu ahaa qoraxdu markay liixato hadduu rabo inuu guuro idaa zaaqat shamsu qabla an yartaxila haase hadday duhurka ou galo intuusa guurin duhurka iyo casarka uu jamcin jiray wa in yartaxil qabla an tasiiqa shamsu qoraxdii oon leexano barqadii u guuro markaa oo duhurka inuu socdoo rabaa akhara duhra xataa yanzila ilcasr duhurkao markaa dib u dhigi jiray wa fi lmaqribi midla dalik in qaabat ishamsu qabla an yartaxila intousa raran hadday qoraxdu ay dhacdo jamaca bayna almaqrib walcishaa wa in yartaxil qabla an taqiiba shams qoraxdii oo weli soo jeeda ayuu rartay akhara almaqriba xataa yanzila alcishaa uma jamaca baynahuma adiga xadiidkan tirmidi waa xasaniyey laakiin waa la bushiyaa laakiin riwaayaad kaleo iyadana xadiid kale iyaduna xoogaa xoojinaysa almuhiim waa saalix lixtijaaj culimmada ahlulxadiidkana badanaa maaragtay shaafici axmed iyo waa ay qabaan axnaaftaa diida jamcu taakhiirka jamcu taqdiimka iyagaa diida jamcu taakhiirka laakiin waa ogolyihin laakiin axaadiidta waa uun maaragtay hadaba ha ku jiro jamcu taqdiimke laakiin xoogaa saalix lilixtijaaj waa naam marka jamaca iyo qasriga waa kala duwan yihiin qasrigu waa casiimo macnaa waa midda habboon waayo ama waajib hal dhaba sunna mu-akada laakiin jamaca waxa weeye waa ruqsan waayo oo masalan markaad soconayso ood u baahan tahay jamcineed laakiin masalan magaalaha hadda iska joogtaa musaafirna waa tahay jamaacadiiyaa oogan masaajidkiiyaa aadi kartaa markaasoo kale intaad dadka waxay iska sameynaya hoteelkooda laba raqac intuu tukado qulluf qulluf ka sii hoteelka duuskale masaajidka jamaacada joogta oo ka taga waxuu kaliya musaafir ah marka culimmadu waxay leeyiin taas waa xooga waa laga fiicanya tarahuskaas dheer hadda adaba aada musaafir ana saddex bare magaalo iska joogta masaajidkiiyo kugu dhow inaad jamaacada xaadirtaa fiican laakiin intay jamciyaana salaadii u taagan meel kale waa soo jamciyo ku leeyahy ibnu qayim xoogaa arrintaas waa xoogaa waa bushiya wuxuu yidhaahdaa sunnada nabiga saas ma aha tarahuskaas faraha badan ma ahan markaad socod iyo hawl iyo dhibaato ku jirto waaye haddii aada caadi taho salaadba goonida aad utukan kartid salaada inaad waqtigeeda aad ku tukay taasaa fiican weliba jamaacada lagu dadaalo nacam haye wayajuusu waxaa banaan lilxaadiri qofka jooga oon ma aan joogana fi lmadari madarka an yajmaca baynahumaa inuu kulmiyo fii waqti luulaa minhumaa waqtiga hore masalan dadkii magaaladii jooga roobaa qabsaday waktigii hore a roob qabsaday salaada hore maala maqrib roobkaasna waxaa laga baqaa ilaa cishaha inuu daa'imo dadkuna hadda masaajidka meelay uga imaanayaan marka waa jamcu taqdiimaa la sameynaa marka nacam jamcu taqdiim ayaa la sameynaa marka waxaa kaloo dhacay haddii maala waxaa kaloo ka mid a hadday dabeyl xun oon lasoo mari karin roob keliya maaha ay jirto oo kale ayadana waa la sameyn karaa wax dadka adiga maanic oo reebayo oo kale hadday jirto waxaa kaloo sunooyin ka mid a salaadii markii adimka la gaaro roobaa da-ayo ama dabayl xunaa socota ama dhoobo mu-adinku markaas wuxuu dhahaa asalaatu calaa rixaalikum guryaadii hoo guryihiina isaga tukada guryaala isaga tukanaa markaas diinta furfudeedkeeda fiiri wuxuu kaloo nabigu samayn jira calayhi salaatu salaam marar waxaa dhici karta roob inuu isa jiran daruuro unu iska jirto dadku un si u habaysan yihiin markaas lafteeda wuu jamci karaa qofka marka ibnu caba araada allaa yuxarija ummatahu marka iyaga qaar safarkay ku xambaaraan laakiin imaam nawowi xolo culimo badanaa ku tagta u dhahay isxaaqi ka mid yihiin ibnulmundir iyo waana qofku markuusan caado ka yeelan laakiin duruuf u timi qof mariidaho ama waajiran yo hadha wuxuu ka cabsanaa qandha inay qabato ama se dhulkan hadda qabsata dad badan salaadii hadhow meel magxagoonad ku tukata ma helaysi meel ay ku socday meelnaa qaawan ku socota marka ibnu taymiya waxau yidhahdaa duruqda in lagu tukado mashruuc maaha laakiin salaada jamcu waa waa mashruuc cinda daruura marka masaladaas iyadana maaragtay yaan la ogaanin arrintan waxaa dhacay qisaa dhacday beriba waxaa la ii sheegay wiil uun xoogaa diinta ku roonaa ciraaq aaday shirkadu u shaqayn jiray marka shirkadii markuu u shaqayn jiray waa uu soo noqday isagoo markaas wadaadu ahaa gabaroo guri uga jira wadaad marka markii xoogaa lasoo shaqaysto tobaatanaadkii xoogaa lasoo noqo sideetanaadka hortooda kabadhi waxay harta ninkiiyo qaabka wadaadnimada aan ahay waa u yar waxay hor nin culamaada maxaa kugu dhacay qaabkaaga ima cajib gelin wuxuu yidhi niyu salaadiiyaan ka tegay marka saas maxaa kugu kalifay wuxuu yidhi sharikadan u shaqayn jiro sharkadii waxay dhaheen uu yidhi maaragtay duhurka iyo casirka midaan ku ogolna ila waa sharkadahan gaalay ahayn mogta marka xoogaa fiqigoo soo akhristay haddee salaadihii inaan la qadayn karin ama cudurda-aan aan loo jimcin karin xadiidka hadda ma uusan gaarin marka marka maadaama aan salaadihii wada xifdi karin shaqadii inuu maaragtay iska daayana wuu ka adduunyau ka jeclaysta saasaan salaadii uga tegoo dhahay salaad haddii laga tegaba ina salaatana can ilfaxsha walmunkar soo ma waa xadiidka aan sheegna fakhalafa bacdi makhadlaq daacu salaa salaadii layac wata wuxushaa waay ninkii waxa waaye ciyaal ciyaalnima u bilaaba marka shaqadii caruurta inkastoo markii dambe alxamdulilah ilaahay gadaal kasoo hanuuniyala marka maalintaas waxay ugu soo dhacday marka xadiidkaas marka qisada la ii sheegay markaan socday nuguda xadiid aragnay ahayd war cala aqale xataa haddiiba xadiidkan inkastoo culimmadu ay yidhaahdeen maaragtay qofku inuu caado ka dhigto maaha laakiin xataa hadduu iska ta'wiilsan lahaa oo bal salaadihiisa oo iska jawacsan lahaa calaqali waxa weye nin uun meel haysta u noqon laha laakiin salaadihii dhammaa ka tag ama haddii adduunyadan qaabdaran buu iska dhaafi lahaa ama xadiidka iska oo maaragtay qabsan lahaa waxunbuu cayman lahaa soomaal jahliga qof kastoo u baadiyo soomaada arkin marka ilahay cilmi naaficana baro sal alla ala maxamedin ali saxbi wasalam